hay-adda maarinta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa ah ceelka daboolo ee duleedka degmada guriceel waxa ay gargaar ugu qaybisay in ka badan qoys oo ka kooban danyar agooman iyo dad ay saamaysa abaarta agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda sodma sahre cali yuusuf ayaa ka waramaysa deeqdan hay-adda maareynta masiibooyinka sida aad la socotaan iyada oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka waxa ay raashin ka soo dirtay magaalada muqdisho shan iyo labaatan baabuur waa shan boqol oo kilomitir xamar iyo markii gurceel la yiraahdo raashinkaas waxa ay badqab ku yimaadeen degmada gurceel ayaa maanta halkan waxaan ugu qaybinaynaa ku dhowaad qoys raashinkood waxaan kaloo shalay wax ka soo bixinay maaragtay burjeed oo aad aragteen waxaan kaloo maanta iyana ay raashinkan mid la mida ka baxaysa oo aan ka soo qaybinay deegaanka jaw iyo jaawey iyo iyo tuulooyinka la xiriira waxaa kaloo raashinkan ay ka socotaa qaybinteeda ilix iyo inta u dhow iyo balahowd oo ay hoos timaadaa balanbala sida aad la socotaan meelahan waa meelihii abaartu ay aad ugu dhufatay sida aad u jeedaanna dhulka waad aragtaan sida uu yahay geeduhu hal caleena ma laha waxayna waxayna maaragtay la saadaalinayaa in roobkii uu dib u dhacay xilligiisii dib ugu dhacay qaar ka mid a qoyska gargaarkan la gaarsiiyey ayaa u mahadnaqay hay-adda sodma iyagoo sheegay in loo keenay xilli ay baahi badan u qabeen waxaanan isugu nimid gurmad dowladda dhexe iyo dowladda galmudug iyo mas-uuliyiin tiro badan iska kaashadeen oo raashina oo dadka dhibaataysan oo xaalad u hayaan loo soo diray waxaan u sheegaynaa dhammaan ciddii arrintan wax kaqabadkeeda iyo shaqadeedu ay qusaydo wixii aad noo soo dirteen oo gargaarkahay waana soo gaareen hay-adda maaraynta masiibooyinka raashinka ay u soo dirtay deegaamadan waa uu soo gaaray waana uga mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan mas-uuliyiintii arrintan ka qayb qaatay oo ay ka mid yihiin walaashay sare yuusuf cali oo ka mid ahayd madaxdii sharafta leheedo noo keentay arrintan gargaarka ah iyo walaalkay cali daahir weheliye oo isaguna ka mid ahay mas-uuliyiintii arrintaas ka soo shaqayday waa mahadsantihiin gargaar ay soo dhiibtay dowladda dhexaa noogu yimid si wanaagsana loo maamulaa waad u jeeddaan dadkii liitay oo loogu talagalaa la soo gaarsiiyey dhammaan bulshada car deegaankan joogta dowladda dhexe boqolkiiba sagaashan waxay uga mahad celinaya sida loo gargaaray dadkan loogu soo gurmaday tabarucaadka loo siiyey waa ka mahad celinaynaa hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa muddooyinkanba waxa ay si xowle u waday gargaar ay gaarsiinayso dadka ay abaaruhu saameeyeen